iyadoo dhowaan rag dhallinyaraha uu maamulka etoobiya ka dhisay dhulka soomaali galbeed uu xabsiga u taxaabay islamarkaana uu kula kacay xadgudubyo kala duwan ayaa waxaa iminka maamulka bilaabay inuu jabso taleefanadii ay lahayaan dhallinyarada u xiran dhallinyaradan dhowaan uu xiray maamulka ku daawan etoobiya oo tiradoodu tahay afar dhallinyaro ah ayaa waxaa lagu kala magacaabaa cabdi baaruud ibraahim cabdiqaadir maxamed aadan iyo axmed awga kuwaas oo ku jira xabsi ku yaala magaalada jigjiga cabdi cali siyaadi oo loo yaqaano jenaraal kafeedi oo ah taliyaha ciidamada maamulka etoobiya ka dhisay soomaali galbeed ayaa la sawrinaya in mid ka mid a gacanjarihiisa uu dhiibay taleefanada dhallinyarada kaas oo geeya goob lagu cilad bixiyo mobeelada waxaana uu dadka halkaasi ka shaqeeya uu ku amray inay taleefanada ka furaan baasweerka ku xiran tani ayaa waxay kordhisay walaaca ay ka qabaan dadka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysata etoobiya waxayna dad badani sheegayaan inay arrintani qayb ka tahay dhibaatooyinka xadgudubka ay wajahayaan dhallinyarada ku dhaqan dhulka soomaali galbeed hordaan ayay ahayd markii hogaamiyaha maamulka etoobiya ka dhisay dhulka soomaali galbeed uu ku faanay xarigga ay u geysteen dhallinyaradan isagoo sidoo kale ku hanjabay inay xiri doonaan qof walba aragtidiis ka dhibta dhibaatada baahsan ee ay ku hayaan bulshada ku dhaqan halkaas